asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eeba idmahayo aan ku soo qaadanno howlaha kala duwan kuwaasoo ah haddii eeba idmo sheekooyinka cajiibka ah ee midba dhinac ay u dhacdo ama sheekooyinka cajiibka ah ee qiyaasaha kala duwan leh dhegeystayaal waayahan dambe waxaa soo batay waxaad arkaysaa dad fara badan oo ka doodahaya islaam weyn ayaa wiil yar guursatay oo laga yaabo in wiilka yarka ah rag fara badan oo dhalinyaro ah ay u ooyahayaan ama dad fara badan ay leeyihiin muxuuha habarta u geeyey waaba wiil yar inaad aragtaa laga yaabaa ee sidoo kale intan waxaa laga yaabaa gabarh yar oo laleeyahy heblaayo way laqmatay oo oday baa dhuunta loo geliyey lacag haysta ama lacag buyus haysanna waa lagu khasbooday baa laga gatay inaad aragtaa laga yaabaa arrimaha noocaasu soomaalidii hore maxay ka tidhi iyada lafteeda in la eego ayay u baahan tahay horta ama oday ha ahaado ama dhallinyaro ha ahaadee ama hooye ha ahaatee mahmaha soomaaliya ninku dhali karaa ku dhaqan kara waa tii mahmaha soomaaliyeed ay ahaydo dee dhanka dhaqashada odayaasha dhis gabdhaha saasaa loogu sasabay laakiin maanaan arkin maaragtay meel lagu xusay waa dhaqanka soomaaliyada hore markaad gadaal ugu noqoto hooye kaa weyn ama hooyada islaan la-eg yaa ku haysan karta meel lagu mahmaahay oo mahmahada noocaas ay ku soo baxday weli maanaa arag marka taas waxaan umalayna inaan qiil loo haynin waa midan maamada weyn wax daliil aho dhaqankii hore soomaaliyeed inay ku sugnayd ah inaan la haynin baan u malaynaya laakiin waxaa dhaqankii hore soomaaliyeed ku sugnaa tan haddii eeba idmahayo ah ninku dhali karaa ku dhaqan kara oo odayaasha in gabdhuhu guursan jireen dee waa arrin horey u dhacday wayna caddaydoo waa taas taariikho fara badanna waa la hayaa laakiin dhankan kale in hooyooyinku ay wiilal yaryar beerka kala bixi jireen taa ma hayno oo wax daliil aho caddaynay ma hayn marka maxaan dhahaynaa dee dhaqankii hore soomaaliyeed ma jirin islaan walba odaygeedaa qabi jiraan leenahay markaas oo ka dhammayn jiray dhasha ayna la joogi jirtay markay weynaato haddii laga dhintana dee hooyey ahaydo maaragtay iyada lafteedo isbayna waalayn islaan ayeeya ama hooye ay ahaydo imaan la-aanu ma haynin marka nin baa guursaday islaan ayeeyooyinka ka mid a markaasaa dagaal la aaday dagaalkii markii la aadaa raggii dagaalkii aadoo dhan baa la laayay meydadkii raggii baa layidhaha lasoo aruuriyo oo adigu muddo badan meesha iska yaallay bil ah waa la garan waayey marka ninka meydkiisi iyo lafihiisi markaasa islaantii waxay tidhi uu qabay anaa garana suga haye meydadkii saa isu dhex daadsan bay dhex gashay haye waxay qaadatay markaas iyada ah kolba laf bay qaadaa kolba bawdo ayay qaadaa baa lay markaasay jebisaa mid dhuux baa ku jiro oo dufan bay leedahay mid kale xoogaa dhuux kuma jire laakiin dufan bay leedahay mid way adag taho ma jabayso markii dambey laf jebisay qac bay laf ka siisay markay laftii qac ka siisay ayaa saasay u fiirisay hadday fiirisayba lafta caaraa ku baxday waa laf caaro ay ku baxday markay aragtay inay laf caara ku baxday ta hadda waxa qorshaha noocaas iyo baaritaanka noocaasa samaynaya ogow rag ma ah waa islaantii ninku qabay ee weyneyda hooyada ahayd ama weyneyda da-da ahayd weeye wax samaynhaya baaritaanka noocana ee psychology wax ku baaraysa dhaf laf bay jebisay markay laftii jebisay waaba tanba lafta waxaaba ku jiraba caaro caaro waa laf caaro caaro ku dhalatay laf dufanle ma aha laf dhacanle ma aha lafihii horey jebinaysee la midka ahaa oo kale laftan maba ahaba dufanba male meesha dhooxu kaga jiri lahaana caaraa kaga jirta ama dambas waxa dambas moodo ayaa ku jira markaasay tidhi qoladii la socotay kaale waa ka ninkii ii aruuriye lafihiis lafihiis ii aruuriyeta waa ka ninkii maxay ku garatay waxay ku garatay dee cilmigeeday ku raadisay cilmigeedii ayeynimo ayay ku baadhay in ninkaa dhuuxiisii dhammaaday oo waa hore uu dhuux la-aan ahaa oo dhuuxiisii dambas isu bedelay saasay ku soo saartay halkaas iyada ah waa halka daliisha ah ee aan hayno laakiin daliilahan kaleente ee ah haddii la kuusoo ogolaya ninku dhali karaa ku dhaqaan kara iyada inuu gabadha wax u dhimhayo odaygaasu waxba uma hayno laakiin tan daliishaasaan haynaa in dhuuxiisii uu dambas noqday oo odayaashii hore ay taariikheeyeen maantana haddii waxaaba moodaaba in dhankaas loo aad loogu arooray mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi asxaan lagama tago eed haddaad gelayso haddaad eed gelayso asxaanka lagama tago haddaad eeda gelayso asxaanka lama hilmaamo ayaa lagu yidhi ama asxaan lama iloobo haddaad eeda gelayso asxaan lama iloobo haddaad eedo gelayso